muddo dheer ayaa dhallinyarada soomaaliyeed ay haysatay shaqoyaraan inkastoo maraaxiil kala duwan ay soo martay balse weli ma gaarin xalkii baahida shaqoyaraanta looga bixi lahaa maadaama maamulada dalka ay ku guuldareysteen inay u abuuraan dhallinyarada fursado shaqo dhallinyarada ayaa ka mid ah bulshada kuwa saameynta ugu badan kala kulmay shaqola'aanta iyagoo malaayiin dhallinyaraha dalka isaga tahriiba sanad walba qaarna siyaabo kala duwan loo adeegsaday haddaba qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa maamulka koonfur galbeed ka codsaday in shaqa abuur loo sameeyo shaqalaanta magaalada waa waliba mid eed andoran haddii unaan dhallinyarada waa dhallinyarada iyadee siid zaa'id ee jar waa waliba arag hore kala taliyay dhallinyarada waa intii meelraay is tahriib iyo meelraay meeliyoshiidku kuba hadlaayaan iyo markaasiyta isku aadaan sababtoo ee markada fiilida magaalada baydhabo waa dhallinyarada zaa'id ay siid haysa waliba lagugubaa kore yani intiyo tahriiban ama dalka yani meel kalan ku tabaan haa si kalaata lagugubaa kore male sababtoo ee dhallinyaradii walbaratii walbaradahayd waa unugu waay anaata dhallinyarada waliba kumid ahaa magaalada walkabaradaas saasoo kale dugsara kadhamayti yani jarto gebi ahaanba waa meel shaqa ku halaas male meel kasta qabiil iyo ay dhallinkii awkay iyo shaqo samale liska sihay
magaalada shiidka ku jar way wageeka boqolkiiba boqol erlaan shiidkase walinku baakor inta xirfadiyaalka badadan umada isku duunaadan qabyaalada isku dhaaf geeg madanka qabiila ka dhisinyo ayati ayati linis erna saasalinku baakor shiid iyo laa seemaliku ay dadka dhow magaalo kasta baydhabaleybayata maadaama ay jirto xirfad la'aan ama shaqla'aan ay jirto maanta adduunku wuxuu noqday waa technology haddii maanta qofku iska dhaadheeyo aniga wax ma baran taasna waa kaskuus balse waxay u baahan tahay xirfad waxay jirto adiga waa baran kartid sida social media oo kaleeto graphic design oo kaleeto video editanka oo kaleeto iyo technology sidoo kale facebook waxyaalahaas oo dhan xirfad a jirto qof kasta wuxuu u baahan yahay inuu xirfad yaroo noloshiisu ku maarayn karo uu barto muddo bil ah laba bilood saddex bilood hadduu geliyo isbeddel fiican uu ka samayn karaa kolley anu waxaan isdhihi karaa shaqola'aanta magaalada ka jirta waxaan dhihi karaa waa arrin aad u baahan tahay dowladda in jaangoyso oo qorshe ay ka samayso baagamuundo markii la yidhaahdo waxay u badan tahay dadka wax soo bartay dhallinyarada wax soo baratay oo jaamacadaha ka soo baxay ayay u badan yihiin waxaa la rabaa dadka dhallinyarada ah in qorsho loo dejiyo sanad kasta dhallinyaro badan ayaa dalka isaga tahriiba taas oo loo sababeeyey hiritaan la'aan fursadihii ay ku shaqaysan lahaayeen